Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland oo kaashanaysa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa isla markaana bulshada looga wacyigelin lahaa cudurrada faafa sida shuban biyoodka, oof-wareenka iyo dabaysha. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay isbuuxa Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Bari, xubno ka socday Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo dhakhaatiir. Madaxa tallaalka Puntland Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Xabiib Cabdi Shire ayaa ka warbixiyay kulanka.
shirkan muhiimadiisa waxaa weeye in wacyiga bulshada ee, soomaaliyeed gaar ahaan wacyiga bulshada puntland kasi gaar ahaan wacyiga bulshada gobolka bari in kor loo qaado ee, gaar ahaan ee, tallaalada si loo xoojiyo ee, difaaca ama immunitiga ee, ashkhaasta ama ciyaalka ama hooyooyinka iyo dadka waaweynba ee, isla markaasna si loo xoojiyo ama kor loogu qaado immunitiga bulshada bulshada ee, difaaceeda in kor loo qaado marka di- eh, difaaca eh, dadka ama ashkhaasta marka kor loo qaado baa difaaca bulshadana kor loo qaadi karaa Eh, marka waad garanaysaan waad ogtihiin haddeer culaysyada ugu hayaan xanuunada looga hortegi kara tallaalka sida difteeriyada xanuunka difteeriyada ama gowractada loo yaqaano Eh, waa garanaysaan waayadan dambe waad aragteen dhakhaatiir baa tihiin Eh, culayskan ugu hayaan ama ay bulshadu ku hayso in caruur badan ay u xanuunsan yihiin caruur badan ay disable u noqdeen ay u naafoobeen caruur badan ay u dhinteen ay u geeriyoodeen sidoo kale ee, ee, jadeecada xanuunka jadeecada siduu u faafay bulshada dhexdeeda ugu faafay iyadana dhakhaatiir baatiin waa la soc oo available ah oo xarumihii yaalla shaqaale tababaran ay joogaan tallaal la ilaaliyey tayadiisiina uu yaallo xarumihii in haddana carruurtayda u dhimato xanuuno looga hortegi karo tallaalka runtii waxa weeye culays bay nugu tahay insha allah waxaan rabnaa kulligii mas-uuliyaddaas inaan qaadno ee, wacyiga bulshada inaan kor u qaadno Eh, isla markaasna eh, immunity-ga iyo difaaca jirka iyo difaaca eh, xanuunadan looga hortegi kara ee bulshada iyo caruurta iyo hooyooyinkaba inaan kor u qaadno Isbuuxa gobolka Bari ee Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland, Saciid Maxamed Waraabe ayaa sheegay in ay muhiim ay tahay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ahamiyadda ay leedahay tallaalka si looga hortago cudurrada faafa.
tallaaladaas oo ah ee, tallaalada shubanka laga duwan yahay Ee, waxaa fadhiya dadkii medical professionalska ahaa ama ee, bahda caafimaadka ahaa oo arrintani boqolkiiba boqol ay khusaysay ee, ayaa fadhiya ujeedkeeduna waxay tahay inaan kala warqaadanno ee, tallaaladan soo kordhay cidda la siinayo qorshahoodu muxuu yahay ma innagay nagu cusub yihiin mise dunidao dhan bay ku cusub yihiin dabcan innagay nagu cusub yihiin laakiin dunida wax laga qaato oo joogto ah weeye Ee, sidaan la soconno ee, guud ahaan soomaaliya ee, xaaladda tallaalka iyo cudurrada contagious diseaseska oo cudurrada faafa waa la socotaan waa la socotaan ee, cudurrada ee, communicable diseaseska heerkood meesha uu marayo Ee, waa la socotaan soomaaliya ee, guud ahaan xuduudaheeda oo dhan waa furan yihiin sidaa daraaddeed waxaa suurtagal ah in ay cudurro badan ka soo gudbaan xuduudaha sidaa haddaba dhacday Ee, muddo dheer waxaa la socotaan in ee, ay soomaaliya free ka ahayd ee, cudurka booliyada muddooyinkii ugu dambeeyey in kaysas cusub laga helay ee, G- puntland gaar ahaanna ee, boosaaso Ee, inay wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan lagu howlan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada ka hortagga cudurrada faafa oo ay ugu horreeyaan cudurrada lagaga hortegi kara tallaalada Kulamada noocaan ah ayaa waxa ay ka qayb qaataan horumarinta iyo ka hortagga cudurrada faafa, kuwaasi oo dhibaato ba'an ku haya bulshada gaar ahaan dadka u nugul cudurrada faafa sida hooyada uurka leh, carruurta iyo weliba dadka difaaca jirkoodu hooseeyo.